bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacaddan waa mahadsan tahay waxaan rabaa gaariga la qabtay fafahinta inaan ku siiyo abaalihii xalay tobankii fiidnimo ama tobankii saac ama afartii saac macnaha si hadda loo yaqaano dadka deegaanka lagu soo warwariyeen gaari waxyaabaha qarxa yaal yaala deegaanka waxda koowaad degmada bayrene isacbi waxda isacbi annaguna waxaan sameynay laamaha ugu horeeya ee ammaanka maan karsiinay kadibna waxaan noo suura gashanay gaarigii waxyaabaha qarxe halkaasi lagu kala qoro ayadoosan wax oo amaan amaanka qalada gelinaya ama amaan daraa uusan ka tirsan ka dhicin marka sideed ku ogaateen gaarigaasi in ay waxyaabo qarxa ku jiraan
runtii degmada waxaa lagu sameeyaa roondo gawaariga iska yaalla daqiiqado ama saacado iska yaalla ama deegaanka aan laga aqooninba waana la soo bandhiga marka gawaari badan oo jirta saasoo kale loosoo band loola soo sheegay waan u tagnaa markan hubinna waa ka tagnaa kan waxayna qabtay gaari aan taaraka lahayn u ahaaday marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid adloodo saddex meeshuu bacaad iladiyay gaarigoo aada u cuslaa inaan colos ka dareen inuu saas ahaa halkaa markaan aragno waxayna qabsaneen amaanka la kuwargelino waayo wuxuu nala ekaaday gaari aan taarga lahayn haddana aan deegaanka laga aqoonin gaari aan ka shakin nala ahaaday saasaan waxaan u wargelinay laamaha amaanka ciddii lahayd gaarigaas ama ciddii halkaasi soo dhigtay ma laga war helay runtii gaariga wuxuu u badnaa gaari loogu talagalay in waxyaalaha in lagu qaraxa la rakibo markii la rakibo lagu diyaariyo qaraxa kadibna ay meel la aadaan meel la beegsadaan runtii waxaa jirta tuun ilaa iyo shan ilaa shan qofood gaaraya oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen gaariga diyadiisa meesha gaariga wuxuu yili wado oo gaari guri laguma qaban kal damban waxay noqotay gaarigii inuusan gaarigu xirnaa gaarigii aan jebinay kadibna ay naga soo baxeen waxyaalihii aad idinku waqshadadaas ku arkeen mararka qaarkood waxaa soo baxa warar sheegaya in maleeshiya al-shabaab ka tirsan lagu arko ama degmada dayniila ama degmooyinka la deriska ah arrintaasi sidee wax uga jiraan runtii maleeshiyaad ma jirto oo maanta laleeyahay maleeshiyaad waa shabaab oo shabaab ka tirsan deegaanka ama degmooyinka muqdisho degmooyinka dhulka banaadir ay ka tagta yihiin laakiin way jirtaa waxyaana hadda ad aragteen oo kale amaad dhagiil ku maqasheen oo kudhasaqadaaqada ah ama in lafihaliga ah oo ina meel imaado ama gaari isku qarxiya ama ina batoon taabto gaarigu qarxiyo ma jirto maleeshiya meel degan ama maleeshiya meel socoto lasoo sheego ma jirto badan dadka deegaanka waxay soo sheegaan markay gawaari ay arkaan way kasoo shakiyaan wayna soo sheegaan intii ciidanka ammaanka ay koorka keykan u koortaga sidaas iyo xaloo dhacdo o kale waa sidee xaaladda guud ee ammaanka degmada daynila
waa waa mid sareeya markii laga reebo dhacdada xalay ammaanka waa mid sareeya xilliga anaga warbixinta na soo gaaraysaba waxaan ku jirnay maxaa layidhaha roondaan ku jirnay roondaan ku jirnay annagoo roondada ku jirno waxaan soo gaarta warbixinta ah gaari laga shakisan oo meel yaalo marka gaari la arkana waxaa la seegeeyey in laamaha ammaankaan gaarsiinay xaaladda degmada daylinana xaaladdeeda ammaan waa mid heer sareeya waa mid dhalaaqeeda lala socdo gaariga soo galay kii ka baxda boqolkiiba aan leenahay toddobaatan waa noo qiyaasan yahay dadka deegaankana waa wadashaqeyn rasmia nagala dhaxay